bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faylan welba isin rogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isanku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinimaad hagala ay tuuta aragtida kee danta toddobaada bila diseembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shir gadiisa barnaamijka kulanku warsan oo nimadoo kheyr ay waliba ku mid aha mudweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo weliba iskulan qaaday odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba may ku wadaadeen odayaasha dhaqanka iyo mudweyne laftigareen akheeraya barnaamijka sinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownimadu haddii leer waliba ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya iyo weliba iyana marlamaadiyo kudoodaayana sharciga doorashooyinka qaranka haddaba soomaaliya kudhii doonta doorasho qof iyo oday dhugunsiyaal ah barnaamijka sinkaaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleedya waliba usiina daafuraya shirka madasha saddexaad ee siyaasadda dhaqaalaha ee dalka haddaba maylinku hadala doonaa iyadoon inta badan soomaaliya ku jira musuq maasuqa saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii laar waliba ku mid ahaa wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya doctoraysa fawziya abiikar nuur iyo waliba laha ku dhawaayay magaalada rooma ee dalkaasi iyo talyaaniga haddaba ujeeddada safar shameeyo dhugunsiyaal ah barnaamijka sinkaaya deegaanada maamulka puntland iyo waliba lah ku waramaaya inay saameyn ku heldhadeen roobabkii sacdoogii dhaadhaafi qubda iyo deegaanada maamulka puntland islamarkaasna guudaanba meelo kuma qonta isgaarsiinta iyo saasoo kale aaladda korontada qodobada aasi qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadu akhiiray sinkaaya alaf barnaamijka waliba saare waan sinadaraysa ee dhugunsiyaal ah anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madaxkudirta waliba imaamado doonay saaxiibkayga bilaal hilaal markale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordareetan weliba wada singalaha mifaland odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed iyo kulan wada qaadeen islamarkaasna iyo kuwada hadleen sidii laan xulilaahay xildhibaanada baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasna waliba madiine laftagareen wuxuu odayaashan sheegaya inay guud ahaanba la go'aamiyay inay sagaaliyo shan lagdhika xildhibaanada la xuli doona islamarkaasna dastuurka koonfur galbeed soomaaliya ee qoranta sagaaliyo iyo shan xildhibaana haddaba si faahfaahin dheeraadan kugaan walibaana waraqato teleefonka wal kuweydiya afayeenka odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed soomaaliya malaagdeero yacquub owse faahfaahin gubiyey kulankaasee walawsi ku saabsanahay bismillahi raxmaani raxiim shalay oo ayta liti bili labaiyo tobanaad lama kun toban iyo sagaalka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka baarlamaanka qiibsada lahayd odayaalka iyonay madaxweynahana satoose aan iskaal gordan sagaalon iyo shantii in la qiibsadayo
waayahay marka kawaranba dhinaga kale beelooqi qaar oo weli diidina inay sagaaliyo shanta xildhibaanada lakadhakayona kuwada hadalina beelo awalba doodaha hayti baarlamaanka sidaasan oo aadayn hayti dhammaantiio iskale marka fiibsiga laga walaaliyoo damano fiibsigana waxaan walbaba sidii walaalisa ku deeri lahay ilaa hadda ma iska afgoran laakiin dadaashaa ku jirna insha allah marka xulitaanka baarlamaanka koonfur galbeed oo ama bilawda doon maadaama aysan kulunbala qaadatay madaxweynaga hadeeno fiibsi may ka horreeya fiibsiga ka horreeya xulitaanka may ka horreeya fiibsiga fiibsigaasana waa qaadadeen muddooyin maalamo isbuuco markakaas markii dhamaada kadib meelahooda iyo baarlamaanka meerahooda markaasaad ii doortad ilaahay waayahay warar qaar waliba sheegahayna inay madaxweynaha naftatiidisba xildhibaano gaara usoo weedada marka arrimoosay may ku jira
odayaalka iskula hadaleen arrintaaso dastuurka koonfur galbeed mayba ka qoran oo xildhibaanada dowlad galbeedka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka xaahodaayaan marka madaxweynaha meel isusaas gaari ma osheynin afbulaan waan ingishaagay in odayaalka dhaqanka lagu sugo marka taas taas wala oo asas shaqo ka jarme waayahay marka dad badanaa weli isweydiiyahayana xilliga iyo bilowdaas doorashadii oo saas oo kale qaabka odayaasha dhaqankii u maran doonaan marka bulshada koola dareer warbaahinta mayinka baaqi lahaydi
iyadaan mahasanta fariintaana daraamay waa odayaalka dhaqanka halku dhersugay qiisiga horta guud ahaan ee dhanwar ayuu sileeyahay kadibna markaa dadii doonaadayaalka dhalanka waqtigii la xula oo baarlamaanka maalamo isu qaada markaasa shaacidoona
dantiguud bulshoodii adeegadii daruurigahaayanga doodiyi murunkii ku heri mayweeli nootaayo dalsanga adeegsha diyaarnagadi dalsan nootayo deeg alashaniyo garsoor daacada maamulkan ku diiwan gadhan nootayo dalsan korweba ma induuwantaa in adeegowka bulshooda dad i beer baabuur hooshal galbaasan amboomadoor lashan wareegasaan dhammaan hantida muguurtada eh marbahoo lashan wareegasaan eliis dukumenti le hodhow halsingnagadaw haysin diyaariyo deera nootaayo dalsan may kalo siin la diyaareta diyaariyowka heer hoosaaneed ee shirkiroo ii urureemadaniga eh i diyaariyowka qoraale deemo la shalqaadow dardaarankii waliilamad eh sharcid
idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nordaratan dhugunsialla weliba wada singila hamiin faylanga ra-iisul wasaare ku-hogeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed yaa weliba u saddex furaya madasha saddexaad ee siyaasadda dhaqaalaha ee dalka kaasi oo geega ku furami gudaha magaalada muqdisho haddaba ra-iisul wasaare ku-xogeenka dalka oo arrimo hoose ku hadalow ila dhugunsada
inaynu maanta isugu nimaadno kulankii saddexaad ee golaha dhaqaalaha qaranka oo inoo furmay lagagana hadlayo mawaadiic aada muhiim u ah oo dalka dib habeenkiisa dhaqaale iyo horumarintiisa dhinaca dhaqaalaha iyo wax soo saarka fikri iyo maskax dhaqaalayahanka kala duwani marka ay isu geeyaan waxtar u leh dhaxalna u noqon doona in hay-adaha dowladda ee kala shaqeeya ay ku shaqeeyaan fuliyaanna hadhow waxaan soo markii ugu horreysay ee aynu isugu nimaadno kulankan kii koowaad oo isdhexgalka tiirarka waaweyn ee dal halboole u noqon kara ay guddidu halkan kusoo dhigtay doodaheeda kusoo bandhigtay dhinacyadaha dhaqaalaha dhaqaalihii inuu ku xidhan yahay amnigii amni aanu jira haynin haddii aanu dhaqaali jirin iyo wax soo saar dowladda waajibaadkii saarnaa ee ahaa adeeg inay bixisaa aanay jira haynin haddii aanu jirin dhaqaale oo adeeg in la bixiyo caafimaad iyo waxbarasho iyo ilaalintii deegaanka iyo gargaaradii iyo adeegyadii kaloo degdeg ahaa loo baahnaa suurtogeli maayaan haddii aanu jirin haddana dhaqaale siyaasadii lagama shaqayn karo nidaam maamul oo hufan oo waxyaabaha kala duwane aynu ka hadlayno musuqmaasuqa la dagaalamkiisa iyo lagaga hadlayana hadda kulankan saddexaadna ma suurtogelayo haddaan hab maamul iyo nidaamka dowladnimo ee jira iyo siyaasadeed ee dalkaasu leeyahay aanu ahayn mid hufan kaasina wuxuu ku suurtogelayaa hay-ado taabagal ah si loo sameeyo inuu dhaqaale jiro marka dhaqaaluhu waa lafdhabarta iyo halbowlaha jiritaan dal afkaarta iyo aqoonta iyo maskaxda ballaadhan ee dhaqaalayahankiinan isu yimid aad maanta iyo berri iyo saadambe ka doodi doontaan dhowrka cishoo shirkani jiro waxay waxtar markaa u yeelanaysaa sidaynu dhaqaalaheenna u kobcinaa sidaynu isu taagnaa sidaynu u jiri karnaa qaran ahaan doorkanna waa muhiim markaan mawduuca eegay dubahabeynta loo baahan yahay si deganaansho dhaqaale loo helo dhaqaalaha deganina uu ahaado mid jiritaan dheer leh haddaan isku dayo inaan si kooban u turjumo reforms for stability and sustainable economic growth ama development sidee loo heli karaa dhaqaale stable ah dhaqaalahaas stableka ahe degan sideebaa uu u kobci karaa oo uu dalkii adeegyadu u baahnaa shaqo abuurkii loo baahnaa horumarkii loo baahnaa kaabayaashii dhaqaalee dalkaasi u baahnaa uu wax uga tari karaa si loo helo dhaqaale degan waa in la helaa siyaasad degan waxaa isleeya siyaasad degan ayaa saldhig iyo bays u ah in la helo dhaqaale degan waxaan nasiib u helnay doorkan marka siyaasadda soomaaliya labaatankii sannadood ee u dambeeyey aynu dib u milicsano laba hogaamiye oo iimaankoodu sugan yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo gartay in ay ka shaqeeyaan stability xasilooni siyaasadeed taa macnaheedu ma aha inaan leeyahay yani khilaafyo ayna soo baan u jeedaa hore u dhici jirtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay garteen in dhaqan siyaasadeed oo cusub la abuuro oo ah in la wada joogo lana wada shaqeeyo waxna loo qabto ummadda soomaaliyeed taasina hormuud u noqoto haddii la helo siyaasad degan dhaqaalaha degan ee maanta halkan aad kaga hadlaysaane in uu suurtogeli karo dhaqaalaha degan ee aasaaskiisa iyo sad u dhigistiisa aynu isla garan karnaana uu u baahan yahay in uu joogto noqdo sustainable noqdo marka siyaasaddaa degan ayaa u noqonaysa saldhig dhaqaalihii degan ee aynu lahayn ee ee ha la sameeyo ta labaad ee iyaduna muhiimkii waxa weeye een, in la helo nidaam maamul oo muddo ku filan leh waxaa laga yaabaa dhaqaalayahankiina ee, qaarkiin ama dhaqaalayahanka adduunka waxay aaminsan yihiin si loo helo dal koboc dhaqaale oo fiican oo hufan oo ku filan inuu helo hoggaanka dalkaa jira inuu wakhti ku filan helo lix sannadood toddoba sannadood oo dalkaas nidaamkiisu uu jiro innagu waxaynu qaadanay waxaynu ku dayaynay maraykan iyo dalalkaas waa hore ee, ee, shaqaystay ee, wax qabsadayoo deedna waxaynu nidhi four years un baynu u baahanay teram afar sannadooda sanadka u horeeya een, waxay ahaan jirtay un in qofkii iyo maamulkii iyo golihii isla qabsado laba sannadood haddii la joogana ka- ima kadan ba ha- inta aan waajahayno sanadka afraad haddii la soo gaadho waa habartaha ku tabato qof waliba kursigiisu ka fikirayaa xildhibaan kursigiisu ka fikirayaa xukuumaddii iyo hoggaankii kursigiisu ka fikirayaa markaa muddo ku filan waxay noqotay unba laba sannadood oo weliba awal horena ay barbar socon jirtay mooshin iyo xilka qaadis iyo ra-iisul wasaare la rido xukuumad cusub oo lasoo dhiso ee xukuumadda cusub inta isku isla qabsanaysa ee ay nidaamkii baranayso xilkii la wareegayso marka waxay la tahay si aynu dhaqaale degan u helno dhaqaalaha deganina uu u ahaado mid taabagal ah oo muddo dheer jira waxaa loo baahan yahay siyaasad degan dubhabeynta dastuurka oo wasiirka dastuurka iyo hay-adaha kale ee dastuurka ay ka shaqaynayaan ee, waxaan isleeyahay een, miyaynu afar sannadood ina anfacaan hadda u hadli maayo uun maanta madaxweyne farmaajoa jooga laakiin mustaqbalka ciddii iman doonta ma shan sannoa ina anfacda mi lix sanno mise toddoba sanno si wakhti loo siiyo maamulkii wakhtigaas jira dhaqaale dubahabeyntiina dib looga shaqeeyo teeramkan afarta sanno ee koobani miyuu inagu filan yahay ama mas-uuliyad dowladda soomaaliyeed buu ku filan yahay deganaanshahaas markaa siyaasadeed ee loo baahan yahay in lagu shaqeeyo ayaa deganaanshaha dhaqaale ee uu dalkeennu u baahan yahay in salka loo dhigaa waxtar weyn u yeelanaysa ee meelna inagu hogaamin doonto arrinta kale muhiimkii waxa weeye ee soomaalidana had iyo jeer lala xidhiidhiyaa musuq maasuqa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Ee, si beers- fikirka laynaga qabo ee la yidhaah had iyo jeer soomaaliya halkaasi kaga jirtaa aynu wax uga qabanno waxay dowladdu ku dadaashay in waxyaabaha suurtogelinaya in la adkeeyo inaanu musuq maasuq dhicin laga shaqeeyo sida sharcigii la dagaalanka musuq maasuqa oo madaxweynuhu saxeexay ee istiraatiijiyadda iyo qorshihu hadda dhammaystiran oo wasiirka cadaaladdu ka hadli doono iyo guddigii oo aanu samayn doonno haddii la yidhaha komishinkii qaran ee, iyo waxyaabihii xisaabaadka iyo ma- maaliyadda maamulkeeda dhiirigelinaya sida b f m iyo hanti dhowrka sharcigiisii iyo shuruucdii kale sida refinyuga ama dakhliga oo golaha wasiirada maray laakiin waxaan doonayaa aragtida had iyo jeer laynagu sheegay soomaaliya halkaasay beersabshan ahaan kaga jirtaa musuqmaasuqa iyo qofka soomaaliyeed fikirka uu ka qabo Een, madaxweynihii somalilan ee hore ayaa dhowr goor la weydiiyey daahir yaale kaahin musuq maasuq baa jira wuxuu uhi "Wa- walaalayaalow meesha waxba ma yaalaane waxaan aad leedihiin waa la musuq maasuqaya halku yaala marka haddii shaqo abuurkiiba aanu jirinoo aan shaqo la qori karin haddii dakhligii inta yaree soo baxda mushahar ku go'ayso haddii aan lahaynba dhaqaale lagaga shaqeeyo adeegyadii kale waa ogtihiin idinkaa dhaqaalayahana dakhliga haynu haysanaa ee soo baxaa muxuu yahay inta aynu ku bixin karnaa muxuu yahay marka taana een, mas-uulkii ka socday transparency international baanu in yar sheekaysana waxaan ku uri "War, niyow maxaa ku salaysan sanad kasta waxaanaa soo saartaanee soomaaliya meesha ugu hooseysay ku jirtaa unaad tidhaahdaan Een, joogitaanba kuma lihidin halkan marka aduu xoogaa waa doodnay waa inala joogaa hadduu fursad u helo inuu hadlayo uu ka hadli doonaa baan filayaa waxaa kaloo marka wasiirka iyo khubarada ay ka hadlayaan na taana waa la naaqashi doonaa Een, arrintaas soomaaliya mar walba lagu xidhiidhiya halka ugu hooseysay ku jirta waxay u baahan tahay in la yidhaha maxay ku dhacday oo aqoon-yahankii haddaad tihiin khubaradii la falanqeeyo oo laga hadlo Een, waxaynu qaadanay nidaam federaali ah ee, waanuna ku soo moodnay ilaa kii maamul goboleedyadu waa inoo dhismeen dowladdii federaalkuna waa jirtaa Ee, wada shaqaynta nidaamka federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo fiscal federalismka dakhliga iyo ururintiisa maaliyadda maamulkeeda doorka dowladda federaalka iyo dowladda maamul goboleedyadu ay ku leeyihiin waa waxyaabahaan isleeyahay iyadana iyadana mar labaad ee gu- golaha dhaqaalaha iyo golahan khubaradiina isku soo ee, ee, ururtay oo ka shiraysa wax badan baad dowladda ku biirin kartaan hab federaali ah siduu u shaqeeyaa dowladda federaalku maxay xaq u leedahay dowlad goboleedyadu maxay awood u leeyihiin sidee dakhligii looga wada shaqayn karaa sideen uga fikiri karnaa sanadada soo socda ee miisaaniyadda dowladda dhexe ee baarlamaankeenu uu ansixin doonaa golaha wasiiraduna soo diyaarin doonaan oo ansixin doonaan inuu noqdo mid soomaaliya oo dhan wada matala oo miisaaniyaddaasi ku fadhido dalka oo dhan mid loo sameeyo hal miisaaniyada taasina waxay ku imanaysaa in dastuurkii lagaga hadlo oo dib u habeyntii loo saamnaa iyo shuruucdii federaalka ee maaliyadda ka hadlayay la yidhaah dakhliga dowladda dhexaa leh ilahaasaanay ka soo baxaysaa dakhliyadaa kalena dowlad goboleedyada leh meelahaasaanay ka soo baxayaan halkaasaana lagu kharash garaynaya wadamo federaalka ka shaqeeya waa ka timaadeen een, ama ka soo shaqaysanba ama golahanba ku sugayeen ha noqdaan wada- wadamada reer galbeedka ama afrika ama dunida kale ee aynu saaxiibada nahay Een, siday u shaqeeyaan wax badan baa laga baran karaa Een, nidaam federaal oo maaliyadihi iyo dastuurkiisu siday isula jaan qaadaan dakhligiisa iyo maaliyadda shuruucdeeda loo baahan yahay sidee looga sha- loola wadaagi karaa khayraadka loo wadaagi karaa awoodda Een, wax- dal dib u soo kabanayaynu nahay waxaanaan isleeyahay labaatankii sannadood ee runtii u dambeeyey wax badan baa inoo qabsoomay sanadba sanadka ka dambeeya waxbaa inoo sii kordhaya maanta waxaynu ee, ka hadlaynaa sidee baynu dhaqaale stable u samaynaa joogtana u noqda Ee, labadii kulanee hore sidii aynu u fadhinay iyo maanta markii u shapekan aynu u fadhinaanayo waxaan idhi, waa- waa horumarka ya horumarka la gaadhay hargeysaad ka garataa bay hees ahaan jirtay waa horumarka mar walba xataa golaha dhaqaalaha qaranku uu uu soo kordhiyey in maanta u-shape laysu eegayo baanalkii sidan u fadhiyo oo aan meel la isbarbar fadhiya ama dabar fadhiya ayna ahayn Een, waan u hambalaynayaa guddoomiye een, ee, cali ciise iyo guddida dhaqaalaha dhammaan waxaanan rabaa intaanan gebagabaynin inaan u hambaliyeeyo cabdalla xamdo ra-iisul wasaaraha dalka aynu walaalanahay ee suudaan ee, ahna guddoomiyaha igab oo guddida golaha dhaqaalaha qaranka xubin ka ahaa muhiim ah Een, marka malaa ciddii damac siyaasadeed leh golaha dhaqaalaha qaranka yaan loo daymo la'aan waa mahadsantihiin shirku een, si rasmi ah ayuu inoogu furan yahay guul baan idiin rajaynayaa waa ku kalsoonahay xikmadda iyo aqoonta kala duwan ee dakaatiirta iyo khubarada iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo ajnabigaba ah ee maanta golahan ku soo ee, ee, ururtay isugu timid in ee, xuluul midho dhal ah oo waxtar u leh qaranka soomaaliyeed markaa maskaxda tuujisaan ayay nooga soo bixi doonaan Ee, shirku si rasmi ah ayuu inoogu furan yahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
shoobla shoobla haashinow sidee u maymay waa digaagka shugriya ku farhii faraha isbuunyada shiilalan gorbaayo wed allo hadda shukri shaaf dhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii siiba farmadoobaga shinew shaakirtana ma eta shaakir waybwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
ulo hoosaas etaaba shugri isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti itayadiyo leeyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurmo shahaadan hayna iyo isbuunyo shab
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nuurdarirtan soomaaliya labada kun iyo labaatankood weliba lakuwadayniyo dhiida doorasho qof iyo odeer islamarkaasna guddiga doorashooyinka iyona wadanga sidii arrintaasay dhihi lahayta haddaba xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya markilamaadyo geega kudoodenga sharciga doorashooyinka haddaba guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka soomaaliya brofeor maxamed sheekh cusmaan jawaare iyo weliba uusa faahfaahin ku biyaya qaabka lagumaro korayna dhiida doorasho qof iyo odeer dejinta heshiiska sharci- sharciga doorashada waxaa ugu muhiimsan hor iyo horaan in si cad loo qeexo cutubka koowaad ee ee koobaya mabaadi'da guud iyo ee, ee, mabaa- mabaadi'da guud iyo ee loo marayo iyo habraacyada loo marayo Ha- habraacyada nidaamkaasi loo marayo ayay ku fiican haddaba sida aan kor ku soo sheegnay qodobka afartan iyo lix qodobkii s- faqradii saddexaad wuxuu xiiriyey in habraacyadu iyo qodobada nidaamka matalaadda ay ahaadaan kuwa fudud oo si sahlan loo fu- loo fahmi karo hindisaha ina horyaala mudana guddoomiye inkastoo ay ku dhan yihiin mabaadi'dii nidaam iyo nidaamyadii habraacyadii haddana sida ay sida ay markaa ay u rasiisan yihiin kutubyada iyo taxaalka iyo taxanaashada qodobada looga baahan yahay si waahiy looga fahmi karo iska dhaaf dhig muwaadinka caadiga ee qofka siyaasiga dhib ku tahay in maaragtaa uu isku soo xiro imise baa eh, qodobada si ay isu dhexmayaan iyo cutubyada si ay isu xirmi lahaayeen Ah, guddiga runtii waxaan waxaan filayaa guddigeenna oo xildhibaanada nooga soo shaqeeyay in arrintaas ay fahmeen waxaanse moodayaa inay yiro ka xishoodeen in haddii ay soo horroraan oo qodobada ay soo horroraan inaad u aragtaan wax cusub ay la yimaadeen wax cusub maa laakiin waxaad u baahan tahay si loo fahmo muwaadinka u fahmo siyaasiga u fahmo axsaab siyaasiga ay u fahmaan in rasayntaasi iyo taxalka qodobada laysu soo raro ayaa soo jeedinayaa taana waxaa lagu sameeyaa marka intaan la gelinba sharciga waxaa la sameeyaa lafalafihiisa waxa aad tidhaahdaan eh, eh, maxaa lahay lafalafaha oo sida isu tahay qalfoof qalfoof ma lafalaf waayo qalfoof wax ibna waayo skeleton afka ingiriiska skeleton u noqona skeleton waa lafalafaha sidoo scopen lagu soo baray haddaba ma haddaad fiiriso masalan haddii aan rabno inaan isu soo ururino mudane guddoomiye igaran lacawa haddaan dheeraano haddaan isu soo ururino waxaa masalan qodobka koowaad waxaan rabnaa inuu noqdo magaca ujeedada iyo baaxada sharciga kulli waa ku jiraan laakiin kulligaad waxaa qodobka koowaad qodobka afraad qodobka shanaad qodobka koowaad ah kulligood waxay isku noqon karaan hal qodob ayaa la isugu keeni karaa tusaale ahaan waan waan- waan soo jeedin doonaa qodobka xigsanaya oo labaad inuu noqdo laga rabo waxaa waaye muddada xilhayn muddada xilhaynta hadda kaa hor yaallo waxay geeyeen waxaa awood ku yaallaa qodobka afar iyo tobnaad oo cutubka labaad uu jiraa meeshii laga rabayma cutubka ayaa qodobka labaad uu noqdo ee cutubka koowaad tirada xildhibaanada la dooranaya labada aqal ee baarlamaanka federaalka cutubka labaad uu jiraa meeshii laga rabay inuu noqdo qodobka saddexaad shuruucda ee- ee shuruudaha codbixiyayaasha cutubka saddexaad uu jiraa oo waxaa- cutubka saddexaad lix iyo toban ayaa ayuu ayuu tegey shuruudaha eh, musharixiinta oo la rabay inay noqdo qodobka shanaad uu yimaado lix iyo labaatanaad buu jiraa oo cutub- cutubka afaraad baa la geeyey muwaatin eh, muwaadiniinta sharci ahaan ka reeban codbixinta waxay jirtaa cutubka saddexaad uu jiraa meeshii laga rabay inuu noqdo qodobka lixaad midaynta doorashooyinka mudayntan leh midaynta doorashooyinka qodobka afar iyo tobnaad uu jiraa meeshii oo laga rabay inuu noqdo qodobka toddobaad dalka oo loo kala qaybiyo degaan doorashooyin macda hase yeeshee waxay geeyeen qodobka ku ahaa qodobka koo iyo tobnaad ay geeyeen meeshii laga rabay inuu noq- inuu noqdo qodobka sideedaad sidoo kale qodobka sagaalaad marka la yimaado waa inuu caddeeyaa marka waa maxay nidaamka doorashooyinka aanu dooranay oo oo dastuurkana faray si waafaqsan lagu sameeyo taa ayagana waxay geeyeen cutubka labaad meeshii laga rabay inuu noqdo cutubka koowaad ka bacdi waxaa raacaya cutubyadan oo kaalmaynaya habraacyadii qalabkii maamulkii ee haddii oo dunuub la galo ilaa aakhiri ayaa ayaa imaanaya ilaa oo hoos laga gaaro masalan tusaale ahaan haddaad soo qaato markii qodobka koowaad tusaale ahaan aan soo qaatay keliya macluumada akhrinayo laakiin koob iyo afar iyo shan hal qodobaan ka dhigaynaa baan nidhi. sidee u soo baxayaa haddii sidaas aan u samayn annagoo ixtiraamayn fiiran ugu yeelanayn dastuurka masalan qodobka koowaad magaca ujeeddada iyo baaxadda sharciga Qodob- faqradda koowaad si loo sugo hirgelinta adeegsiga xaqa siyaasadeed ee muwaadinku leeyahay iyo matalaadda shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliyeed kadib markuu arkay soo jeedintii golaha wasiirada federaalka lambarkeedu yahay intaas ee laba kun iyo sagaal iyo toban wuxuu ansixiyey sharcigan oo loogu magac daray sharciga doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka si waafaqsan qodobka koowaad iyo qodobka laba labaiyo labaatanaad iyo qodobka afartan iyo lixaad ee dastuurka federaalka soomaaliya faqradda labaad hadba haddii doorashooyinka xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka isku mar oo wada jir ah loo qabto ama si kala gooni ah oo kala door ah waxaa lagu hirgelinayaa laguna maamulayaa isla sharciga faqrada saddexaad sharcigan waxuu awood sharci ku yeelanayaa laguna hirgelinayaa geyiga dowladda federaalka oo dhan waxaana lagu soo saaray si waafaqsan qodobka afartan iyo toddobaad ee dastuurka federaalka qodobka koowaad meeshaasaan ku xirayna masal waxaa markaa walow kulmiyey qodobkii meesha hadday ku tahay kow iyo afar iyo shan hal iyo isku noqonaya faqradda labaad waa muhiimtan markaa inaan soo qaato qodobka labaad waxaa aad uu ku sheegan yahay qodob afar iyo toddobaad ee cutubka labaad uu ku sheegaya laakiin annaga waxaa soo jeedinaynaa inuu noqdo qodobka labaad faqradda koowaad si waafaqsan qodobka lixdanaad ee faqradiisa koowaad ee dastuurka federaalka muddada xirxaynta madal kasta oo laanta sharci- sharcidejinta federaalka la dooranayo waa afar sano oo ka bilaabata taariikhda si rasmi ah loo dhawaaqay natiijada doorashada doorashada waxaynu ku eg tahay halkaa fursada waxaynu ku eg tahay markii la dhiso baarlamaanka xiga ee bedeli lahaa baarlamaanka markaas fadhiya si waafaqsan sharciga labaatan sharciga lafarkiisu yahay labaatan iyo toddoba iyo labaatankii juun laba kun iyo lix iyo toban kuna saabsan wax ka bedelkii dastuurka qodobkiisa lixdanaad lagu kordhiyey faqrad saddexaad mudana haddaa xusuusan tihiin baarlamaanka sagaalaad qodobkan oo lixdanaad wuxuu ku kordhiyey faqrad maadaama siyaasaddeena ay xasilooneen oo isba bedel u jirayeen in barlamaanka kani uu fadhinayo ilaa barlamaan kale yimaado haddii doorasho dhici weyso uu joog uu joogayaa yacni waxaa weeyaan extension maaha waxa uu diidayaa firaaq inuu jamhuuriyadda barlamaani uu- uu dhaco firaaq hadduu dhaco wareeraa dhacay marka micnaheedu waxaa weeyaan doorasho ma dhicin barlamaanka uu fadhinaa barlamaankii sagaalaad masalan xilhayntiisu waxay ku egay agoosto laba kun iyo lix iyo toban laakiin way- wuxuu sii- wuxuu sii kordhay oo ay eh, duruufaha geliyeen eh, ilaa afarka waxaa la dhaariyey lix iyo labaatan todoba iyo labaatankii december micnaheedu waxaa weeyaan barlamaankan tobnaad madashiisu waxay ku eg tahay december lix iyo labaatan laba kun laba kun iyo labaatan hadday doorasho dhici weyso barlamaanka waa sii jiraya waa sii soconaya wuu joogayaa muddo kororsi maaha laakiin waxaa weeye wuxuu diidaa faraac haddii hal sano ay gasho sanado waa jooga hadday laba gasho labada wuu joogaya taasna waxaad ku arki doontaan sharciga ee oo markaasi ee golihii shacbiga uu ansixiyey golaha shacbiga ee ba- baarlamaanka sagaalaadna wuxuu ahaa labada xilba isagaa isku hayay aqalka oo labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare asaa isku haysa haddana hadda meeshii golaha shacabka aad ku akhrisaan sharcigaas micnihiis waa baarlamaanka federaalka faqradda labaad labada aqal ee baarlamaanka federaalka haddii doorashooda doorashadooda si wada jir ah loo qabto natiijada doorashadan isku ma isku taariikh lagu soo dhawaaqo waxaa kulankooda ugu horeeya la qabanayaa soddon maalmood gudahood oo ka bilaabata maalinta natiijada lagu dha- lagu lagu dhawaaqay aan ka ahayn haddii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed arrin eh, arrin deg deg ah oo markaa jirto awgeed ay la habboonaato inuu isugu yeero in muddadaa ka hor muddo korkuusa ka hor la qabto macnaheedu waxa waye soddonka maalmood gudahood ka hor ayuu u yeeran karaa haddii arrin deg deg ay jirto faqradda saddexaad haddiise ay doorashadu qabat doorashada la qabto taariikh kala duwan oo natiijada lagu lagu kala dhawaaqo taariikh kala duwan aqal walba waxaa kulankiisa ugu horeeya la qabanayaa soddon maalmood gudahood ka bilaabato maalintii mid walba natiijada doorashadiisa lagu dhawaaqay aan ka ahayn haddii madaxweynaha uu intaas intaas waxaa tusaale ahaan labadaas qodobaan ayaan soo qaaday laakiin ilaa shan cutub waan qornay iyagoo sidaa oo tartiibsan haddana magaciisa ee, waxaan rajeynaa inaan guddiga u gudbino haddii aan yeelno mudo guddoomiye ee, lafa lafaha hadda aan ka magaciisa Eh, lafa lafaha oo aan markaa oo aan ka hadlayo waxaa maqal baan ahay fakeyntaan u gudbin doonaa haddii ay la habboonaato inuu guddiga ka naqaystaan sida ay eh, sida ay u samaysmayso waxaa waaye si laysku kala hortarayo lays- loosoo hortarayo ee laysku keenay si taxaalka fasaynta cutubyada iyo taxaalka qodobada ay u cadaato markii aan fiirino qodobka koob iyo tobnaad faqradiisa labaad mudana guddoomiye ee nidaamka doorashada dastuurkeenu tilmaamay wuxuu ku hirgeli karaa dalkeena oo ah dalkeena oo dhan markii loo qaybiyo degaan doorasho degaan doorasho kastana loo cayimo tirada kuraasta ay qo- ay qoonda ahaan u leedahay dowladda eh, dowladda oo gudata waajibkeeda oo ah in dhammaan muwaadiniinta buuxiyey shuruudaha ay u sugto amnigii iyo rugihii lagu codaynayey iyo haddii la kuuro yahay ee waxyaabihiina loo baahnaa marka meesha xaq iyo waajib baa jira xaq waxaa muwaadinka wuxuu yeeshay xaqii codaynta in markaa oo si madax bannaan ugu codeeyo waajib waxay ku tahay inuu codeeyo laakiin waajibka saaran ee waajibka saaran xukuumadda ka culus kan oo muwaadin ka muwaadinka waxaa suurtoobi karta aniga oo muwaadin ah aanan inaanan codaynin inaan codayn aanan codaynin fardulkifaaya camal noqonaysa haddii dadka badankiisa ay codeeyeen waxaa suurtoobi aanan codaynin laakiin xaqa aan leeyahay waxay tahay in meel aan ii dhow oo maarata rug- rugihii lagu lagu codaynayo la ii keeno amnigii la ii sugo in maarata si xura aan u codayn karo ilaa aakhirihii waajibaadkaas waa lagama maarmaan haddii tusaalaha usoo qaadano eh, eh, nidaamyadii hore masalan haddaan ka soo qaadano lixdan iyo kowdii kun sagaal boqol lixdan iyo kowdii waa markii ay tirada shacbiga soomaaliyeed lagu sheegi jiray saddex dhibic shan milyan waxaa la samaynayay doorashadii ugu horreysay oo la dhigay ee ii sheeg ee referendumka oo dastuurka waxaa markaa dalka uu ka koobnaa soddon iyo lix dhigan doorasho saddex iyo soddon iyo lix degmo bal male imise rugood baa la dhigay jumhuuriyadda dhan oo la sameeyey labada degmo oo ugu yaraa oo ugu tiri yaraa waxay ahayd berbere iyo iyo laascaanood berbere waxaa la dhigay boqol iyo toban iyo siddeed goobood oo lagu coday laascaanoodna waxaa la dhigay boqol iyo toddoba-iyo toban waxay saan waxaa weye waxaa yaraa tuulooyinkooda marka la baaxsanin kasta waa urursan yihiin laakiin markii jubbooyinka iyo meelaha ka timaado degmadiiba boqol iyo afartan boqol iyo lixdan boqol iyo intaasa la dhigeen adi wadar ahaan waxay noqotay shan kun iyo laba boqol shan shan kun iyo labaatan iyo toddoba rugood ayaa la dhigay rug walbana wa-
rumuhumahadalma eh ambariishadootugmae runhoobiye habate benroola cisfaryaashe hashakulila hotel afrikii markala hariirlahan gundiyey dibi habayow ilkasubi aboogada kooyaa araga walaalayaal afrika habriir i goboob ii hundurbaraa hale ugu nadiif ee ii halalaan hurilan hayna suto kooy walaal hotel afrika sariirohaana isku joogu dari isku joog leh horbaarignay dari isku joog leh horbaarigne miday doomisay hoy midheegdi eta hadtallikii sheegay sariiro isku joogga ahaani lamaaniyaalku joodariyaasho haliinkowa v i b u mas-uuliyaha ku horjeed dalaadiyo ka hor taal soo tara horkufir
qayb ugu dhexe barnaamijka kulanku warsaya isla marayna dhugunsiyaala weliba oda singila hamiin faylanga wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya doctoresa fawziya abikar nuur oo maalmo ilaa dhaafiya shaqan muqnaytay dalkaasi talyaaniga ee geedka reedanka nagatay magaalada muqdisho iyadoo nanta badan abaalmarin la guddoonsiyey gudaha dalkaasi talyaaniga haddaba abaalmarintaasi may kumutaysatay wasiiradda arrintaasi ku hadalaa siira dhugunsida
dhammaan shaqaalaha wasaaradda waan ka- uga mahad celinayaa soo dhoweynta ay ii sameeyeen maanta oo aan ka soo noqday waddanka talyaaniga siduu agaasimaha sheegay waxaa nala soo guddoonsiiyo oo la isoo guddoonsiiyoon soo qaaday premier minerva oo dowladda talyaaniga ay u garatay in aan soo galo oo la ii xulo inaan eh, ka mid noqdo Eh, sideedda gabdhood oo ku guulaysatay eh, premiyadaas eh, jaa-isadaas la yidhaaha minerva Eh, labaatan iyo toddobadii bisha eh, eh, november ayay ahayd marka nala guddoonsiiyey Eh, waxaa guddoonkaas xulaya oo ka qayb gala wasaaradda arrimaha dibadda talyaaniga Eh, labada aqal ee baarlamaanka talyaaniga gobolka latsio magaalada roma iyo een, gabadha magaceeda ay la- la- la magac baxday een, een, jaa-isada oo la yidhahda anna maria mamoliti reerkeeda Ee, siduu sheegay agaasimaha jaa-isooyinka oo uu qiimaha badan waayo oo la gu- guddoonsiiyo gabdhaha ee shaqooyin fiican qabtay ama wax ka bedelay meelihii ay joogaan ama positive een, een, een attitudes la yimidoo wax ka qabtay meelaha ay wax ka shaqeen dabcan ee, shaqadaas waa shaqo wasaaradda ay budhig u tahay ay qabatay dhammaan shaqaalaha wasaaradda mar labaad ayaan ugu hambalyeynayaa waxaana la wadaagayaa ee, jaa-isadaas shaqaalaha guud ahaan siday u dhan yihiin ka hor intaanan ah, jaa-isada qaadanin waxaana marti qaaday oo fadhi noo sameeyey madaxweynaha ee dalka talyaaniga madaxweyne sergio matarella oo aan fadhi la qaadanay oo wareysanaya shaqooyinka aan qabanay iyo waxyaalaha aan ku haminay inaan qabanay oo runtii soomaaliyana si fiican il gaar ah ku hayo waraysi fiican nalaga qaatay dowladda talyaaniga sidaad la socotiin waa waxaan ka dhexeeya iyo dowladda soomaaliya xiriir dheer oo saaxiibtinimo waxaa kaloo aan la kulmay jaa-isada qaadashadeeda kadib wasaaradda caafimaadka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee talyaaniga iyagana waxay nala wadaageen waxyaalaha ay nala qaban karaan iyo wixii ay diyaar u yihiin oo markaas soomaaliya iyagoo aad u danaynaya soomaaliya xiriirkeeda inuu soo noqdo bilateralka ahaa waxyaalo badanna ay la qabtaan waa uga mahadcelina kaalmada ay ka geystaan mashruucyada talyaaniga ay ka wadaan soomaaliya guud ahaan keliya ma aha wasaaradda caafimaadka wasaarado badan ayay kaalmeeyeen aada iyo aadaan uga mahad celinaynay waxaana kusoo ballannay in xiriirka meeshaas uu kasii dheeraado oo si dhow loo wada shaqeeyo haddii alla idmo waxaan kaloo la kulmay oo isoo dhoweeyey soomaalida degan communitiga degan magaalada roma oo runtii il gaara ku haaya oo aad u ammaanay shaqooyinka wasaaradda ay qaaday tallaabooyinka ay wasaaradda ku dhaqaaqday way nooga hambalyeeyeen aad iyo aad ayay noo wada garab taagan yihiin dowlad ahaan inaan shaqada meeshii kasii wadno waxa ay kalooy soo dhiibeen gruub soomaali ah oo magac la baxay soomaaliya tooso kaalmo ku aadan dadkii fatahaadda ay ay ay waxyeelaysay iyadana waa gaarsiin doonaa wasaarad caafimaad ahaan haddii aan nahay xiriirka ee runtii talyaaniga waxaad u malaysaa inuu soo kabsanayo dhinaca waxbarashada ay naga kaalmaynayaan dhinaca daawooyinka iyo isbitaalada hadda ay naga kaalmeeyaan marka waxaan ku rajo weynahay xiriirkaas inuu horey usii socdo sii adkaado si aan labada dhinac isaga faa'iidaysano waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
Mangay Medical Center.
magamaskiin mayka eh Marmuladegaba.
maankay medical centara kooy Isbitaal muhiim ah koy.
malab saafe ee lang aragaaw Malaalo ma amayo.
maygaal lang aragaawna Muni soor ma ka amaw.
maankay medical center Isbitaal moodi inka dambooti eh.
galabshay laama mariyaa Daawadiis maasha Allah ewa.
magal ibelaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshooyi Mangay Medical Center.
malin mawlaaga aafiyey ilow Wali mood bunfune.
marle la daawayaawlay eh Mangay Medical Center ankoy.
magal ibelaan dhatiyo ku faa'iidaysineen Mangay Medical Center.
maankay medical center
qaybo ugu dambe barnaamijka kulanku warsanaya sideedda dhugunsiyaala weliba wada singaraha miinfelang cabdirashiid rashka ayaa barnaamijkaa saaray waana siin dareersiyaya deegaanada maamulka puntland saadoog ilaa dhaafi weliba kuqabadaaya roobaba inta badan dabeeliya weedanga islamarkaasna saameyn kuweelidanga bulshada ku nool deegaanada maamulka puntland magaalada boosaaso iyo magaalada qardhaya laakwarma guud ahaanba korontada lugooya islamarkaasna baawuro qaarba iyo biyo dafenga haddaba duqa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyo faahfaahin ku biye saamaynta roobabkaasa iyo weelidanga
waxaan leenahay shalayto markay ahayd lix saac baanu ka dignay inay roobab badan ku soo wajahan yihiin siday saadaashu noo sheegtay oo dadka shacabka iyo dadweynaha aan ugu baaqnay inay ku sugnaadaan magaalada galabta ugu dambaysana waa ugu celinay roobku markuu socday su'aalo badan iyo hadal shacabku waxaa moodaa in laga celinayo waxay hamoon u qabaan laakiin wax dhibaatooyin ku jiraan baan u sheegaynaa waxaan leenahay raxmadda ilaahay noo keenay alxamdulilahi rabbilcaalamiin weeye waa waxaan u baahannahay laakiin raxmaddu haddii aafana waa yeelan kadhaa si shubanaana waa u dii kadhaa bifadlan hadda shubanay u badnayd laakiin meelaha biyuhu isku soo dhacayaan khatarteeday leedahay laamigoo jilicsan bay leedahay alxamdulilahi rabba ilaahay baa mahad iska leh hadda waxaa la badbaadiyey saddex gaari iyo toddoba qof oo rag iyo dumar isugu jiray ilaahay baa mahaddaa iska leh iyo raggii ka shaqeeyey iyo intii taagnayd ee guddoomiyaha gobolka iyo xildhibaanka iyo guddoomiyaha xilqaanayaasha iyo dhammaan ciidamadii iyo annagoo joognaba waxaan aad isugu xil saaray inaan ummadda aan mas-uuliyadda aan u hayno wakhti kasta inaan u tagno oo annaga wax ka badbaadinno oo meesha ka saarno xoog iyo wax walba iyo talaba inaan keeno qaadwalihii waxaan maqli jiray qaadwale mooya waa dhowed maqli jiray kuwa yidhaahda laakiin waxaan leeyahay qaadwaluhu waxay ka mid yihiin mujtamaca kuwa ugu firfircoon bay ka mid yihiin ilaahayaan barakeeyaan leenahay shaqo badan ay qabteen rag badanaa isugu yimi iyo gabdhaba wixii gobolka bari joogay aad baan iyagana ugu mahadcelinaya gurmadku wuxuu ka mid yahay in qof la badbaadiyo ilaahay baa badbaadada leh laakiin waa aad bay muhiim u tahay annaga waxaan u taagnaan doonaa saacad walba iyo wakhti kastaba inaan ummadda u shaqayno u badbaadinno oo u gargaarno oo saacad walba waxaan ku dhaanno aanu u nimaanno ciidamaduna gaar ahaan waxay ugma yihiinba inay dadka shacabka ah markii aafooyin ku dhacaan in lagu badbaado annaga saacaddayd noqotoba waa waanu tegaynaa waxaanse leenahay amaamiirta aan bixno inay shacabku qaataan inay qaataan baan leenahay haddayna qaadan khatartaasoo kala arkaysaane galabta waxaan idiin sheegayaa wixii ugu horreeyey oo isoo waca markaan baabuurta joojiyey wuxuu ahaa qofka adwalaabu ah wuxuu yidhi adeer waa mari karaynaa qaad baa khare ka digay adeer waxaana dhibaataan ji dhici kadha waddankaan dhib baa ka jira roobkaasu waa la sheegay wax kastaa iman kara daqiiqado kama soo wareegin markii la yidhi gaari bay la tageen gaari labaad gaari saddexaad waxaana leeyahay ha la qaato amaamiirta magaalada ha lagu sugnaado yaan dadka la halligin darawallada baabuurta waaweyn xamuulkaana yaa la rarin ilaa amar dambena laka helayo gaari la rari karaa ma jiro magaalada ha ku sugnaadeen dadka yaan la halligin baabuurta yaryar sidaasoo kale qof xanuunsan oo dee asaga xanuun loo soo qaado jiran waa baab kale wey wixii aan marsiin karo waa marsiinaynaa tog meel hadduu yahay meesha kale inaan baabuur soo taagno waa isku dayaynaa laakiin waxaan leeyahay bifadlan intaas roobku da'ayo haddeer saalaashu waxay sheegaysaa inta hadda aanu meesha togno loo segayaa inay roobabku ka soo xoog wen yihiin haddeer say saalaashu sheegayso marka waxaan leeyahay ilaa iyo amar dambe dadweynaha ha ku sugnaadeen magaalada ha lagu sugnaado yaan dadka la halligin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa adeecaddan s b c iyo qoladaas iyaguna aad bay u mahadsayin sababtaa xilligay noo yimaadeen hadda midha iyagaa fulinteer ku shaqaynaya iyaga laftigooda waxaan leeyahay cali cabdiawaare ilaa khayraa ku siiye lacagta u sii badi shaqaalahaaga nimankaas annaga aadaan kolley ugu hanweynahay sababtoo xilli kastaba inay nala socdaan ama shaqada qayb ka yihiin muhiim bay taraysaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya xildhibaanka oo nagala jooga ee baarlamaanka wuxuu arkayaa sida ay ummaddu ugu heelan tahay shaqadeeda iyo mas-uuliyadda ummadda naga saaran waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda puntland isagana hadda shacabkaa mahadcelinta kufilan baan u malaynayaa goortay oo soo magacaabay guddoomiye abwaan oo dhallinyaraha oo saacadba la heli karo aniga markii la sheegana haddi waxay la tahay diblamid baanahay waamarinaya marka waxaan le isagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ummaddiina waa badbaadinay wax dhiboo kale ma jiraan aad iyo aadaa u mahadsantiin haddana waxaan kusoo dhaweynaya xildhibaanka mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka taliyaha qaybta cabdullaahi carsan oo taliya ah guddoomiyaha isxilqaamayaasha gobolka bari intaas kabacdi waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa uguna faraxsanahay sida u shaqaynayaan maamulka gudoomi maamulka gobolka bari iyo taliska qaybtiisaba oo ah kuwa runtii dadka aad iyo aad ugu dhow xilli walbana la heli karo la arki karona dadkiina ay jecel yihiin aadna ugu dhex jira waxyaabaha nadeer la yaab kale waxaa weeye in halkaan caaway toddobadii iyo barfiidnimo ay yimaadeen annaguna aan soo raacnay toggaan ka sokay kantaroolka magaalada boosaaso oo gaari ka mida gawaarida shacabka puntland uu daadkii iyo biyihii ay qaadeen laba baabuur oo kale u gurmanaysayna ay iyagina daadkii qaadeen oo saddex noqdeen tirada dadka ku jiray baabuurtaasna ay toddoba ahaayeen intiiba ay maamulka iyo taliyaha qaybta iyo guddoomiyaha gobolka bariba ay sugayeen ilaa inta laga soo saarayo ilaa qofkii ugu dambeeyey iyo gaarigii ugu dambeeyeyba laga soo saaray ayna qaadatay saddex saac inay halkaan dhaxantaan iyo roobkaan da-iyo shuuxaanba ay ku sugnaadaan waxaan halkaas ka caddeynayaa oo qirayaa inay yihiin dad ka soo baxay shaqadii loo igmaday dadkoodiina ku kalsoon yihiin jecel yihiin dadkii halkaan markii loo soo badbaadiyey farxadda ay la dhaceen waxay dhaheen weli maana arag maamul saa noola shaqaynaya iyo taliyo qayb saa noola shaqaynaya marka waxaan dhihi lahaa idinkana sii wata waa waajibkiina aad gudanaysaan annaguna waa idinku mahad celinaynaa intaas ayaan kusoo koobayaa wabillahi tawfiiq bismi illahi raxmaan raxiim xildhibaan cabdullaahi yuusuf iyo taliyaha qaybta xuseen dhallinyarada saxaafadda ciidamada amniga dhammaantii asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu salaan kadib runtii farxad weyn bay noo tahay inaanu gaxantaan iyo barwaaqadaan ilahay shubay aanu caawa dhex taagannahay runtii waxay ahayd camaliyadaan usoo baxnay oo ahayd badbaadin shacabkeenna ah xildhibaanku aad buu mahadsan yahay markii taliyaha qaybtu ila soo hadlay toddobadii iyo xoogaa aniga xildhibaanku waa wada joognay cabdullaahi oo ah gudoomiyaha isxilqaamayaasha waxaa farxadii ahayd inuu guddoomiyihii yidhi ka arimaya waa ku raacaya runtii khayr allahas iyo xildhibaanku waxaa oo dhan halkan ugu taagnaa sidii shaqada loo qaban lahaa hadda qofka mas-uulka ah wuxuu mas-uul u yahay waa shacabka wuxuu mas-uul u yahay waa dhulka wuxuu mas-uul u yahay waa dadka marka mas-uuliyadana saarani waa tan tilmaamaysa inaanu shaqadan oo kale qabanno aanu roobkaas iyo dhaxantaa taagnaano runtii waxay noo ahayd farxad weyn waa ku qanacsannahay inaan dadkayga u adeegno waan ku faraxsannahay farxad weyn bay noo tahay in baabuurkii u dambeeyaan hadda soo saarno toddobadii qofna aan soo saarno sidoo kale shil yar oo dhacay isagana dadkii ku dhaawacmay uga tacsiyeynaynaa laba baabuur oo isku dhacday dariiqa runtii arrintan waxaan hadda socda waa roobab iyo nimco ilaahay ilaahay baa maaragtay xamd u xamdinaqaynaa ilaahna waxaan ka barya ilaahay inuu nimcadiisa noo siyaadiyo laakiin nimco kasta nuqsaan bay leedahay nuqsaantuna way iska imanaysaa marka dadka shacabka waxaa la rabaa dariiqii waad ogtihiin oo dariiqii shaqa ku socoto oo laamigii dheeraa oo afar boqol iyo aan u malaynayo shan boqol oo kilomitir oo wax dhiman boosaaso ilaa garowe shirkadii qandaraaskii waa la bixiyey shaqadii waa bilaabatay laakiin dariiqana soddon sano u goonaa soddonkaas sano oo dariiqani jiray runtii waad garan kadhaan dariiqu aad buu waktigiisu u dheeryahay marka dariiqu burbur weyn baa ka muuqda marka inta dariiqa la dhammaystirayo xilliyada roobabka waxaan rabnaa markii saadaasha roobka la sheego sida hadda taliyu idiin sheegay dadka markii loo digo inay awaamirta qaataan nasiib darrada caawa jira waxaa ka mid ah taliyahana waa lala soo hadlay anna waa layla soo hadlay waxaa layidhi gabar iyo wiil caruus ah baa xarmo u socda dariiqaha laga sii daayay waad aragtaa waxaa meesha ka socda adiga taliyu isku jawaab baan siina waxaan reerku hadday caruus yihiin waxayna ka halaynaya magaalada ku soo celiya marka lama rabo dadka in la halago lama rabo qofku inuu naftiisa biimeeyo waa in awaamirta la qaataa dariiqu halisyo badan buu leeyahay meelo badan buu ka go-an yahay laamigu waa jilicsan yahay dhismihii baa hadda soo bilowday oo soo socda inta laamigu inuu dhammaystirmayo waxaa la rabaa awaamirta in la qaato annaguna waxaa naga go-an inaanu meel kasta iyo xilli kasta ay ahaato inaanu dadkayga u adeegno sida aanu dadkayga ugu shaqaynayno ugu jilicsannahayna inaanu ugu adkaano dhinacyada ammaanka adkayno amniga cid alla iyo ciddii khalkhal gelinaysana aanu ummadda ka qabanno taasina waa dhinaca kaleeto waa naga go-an tahay dhinacna inaanu u jilicsannahay dadkayga u jilicsannahay u adeegno sidaytaa ugu adeegno baabalan ilaahay nagu ah dhinacna inaanu u adkaanno oo cid alla iyo ciddii dadka dalkaan iyo dadkan kusoo xadgudubta inaanu gacan bira kaga qabanan waa naga go-an tahay waxaan aada ugu mahad celinayaa taliya xuseen oo anugu aanu aqaan madaale
miday unugun aloolmajiirahay shorobiikaningna oo qaaduwaay ma oshiana si an weelo unugun waa bukunoogay laysal amru kama tadunnu ingnuglay arrintaase adaka aalasama ee mushkiliyiuba dhammaatay adalaynii dabwada manweydiida onaga aanayaalka daawada laho owlaadalanka tala galay waana sheentii shirkadda almaraaci baby food company aanumaw nuura lak iyo ivolak allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklakiin heli nuura lak iyo ivolak aanooyin lumbogyo nafadhi
waayahay dhugunsiyaallah guudahan wali bantaa kaf meera barnaamijka kulanku warsan oo nimadun siinkuha idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal barnaamijka uu kule baasaaray waan sina darasiayay anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madagkudeerta waliba magsarkii oo makiinada fududaayay saaxiibkayga bilaal hilaal intee barnaamijkun barnaamij lamida reedon kulamaana kheeraya waa cabdirashiid rashka usin kutabawsaasiyo xamiin abada asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu